kulanti wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah oo lix iyo labaatan ay tahay bisha may sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiin doonaa inta barnaamijkeenan uu socda cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
dalku waxaan kusoo celiyay shaqsi ahaan hay-ad samafal ah oo aan doonayo in dhallinta soomaaliyeed aqoonta baahida ay u qabaan ama dugsi hoose ha ahaato ama dugsi dhexe ha ahaato ama heer jaamacadeed ha ahaato in laga kabo macluumaadkan aan aruurino waa macluumaad rasmi ah oo quseeyo qofka tahriibaaga ah ee doonaya inuu waddankiisa ka tago waxa sababay inuu waddankiisa ka tahriibo iyo waxa ku soo jiidanaya waddamada uu tahriibayo caqabadaha uu la kulmo iyo macluumaad kale oo dheeraad ah waa qaar ka mid a dhallinyarada dibadda wax ku soo bartay islamarkaana dalka dib ugu noqday oo aqoontooda ku celiyey waxaad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijka madasha dhallinyarada
xubintii ciyaaraha ayaan ayna meesha ka marnayn balse marka hore qisooyinka nebi ammaanka ayaa iyaguna barnaamijka qayb ka noqon doono axmad nabi muxamed yo shaaficu lqiyaama gulayhi salaam calayka
intaan idaacadda ku guda jirnaan dhegaystayaal ka bogan doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
kuuriyada koonfureed ayaa maanta oo sabti ah sheegtay inay si taxadara u daawanayso horumarka u dhexeeya maraykanka iyo kuuriyada waqooyi kadib markii afar iyo labaatan saacadood ka hor madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu horey uga fekeray inuu baajiyo kulankii taariikhiga ahaa ee juun labayo tobankeed ee singabuur ku dhex mari lahaa labada hogaamiye waxaan u aragnaa sida iyada oo wax nasiiba ay tahay in kulankan uu kuleel yeesho kuuriyada waqooyi iyo maraykankana uusanna ahayn mid baaqday wakhtigan oo soo noolaanaya mar kale sidaasi waxaa lagu sheegay war qoraalah oo laga soo saaray siyool madaxtooyadeeda hadal uu isagu u muujinayo inuu mid rajo laga qabo uu yahay madaxweynaha dalka maraykanka in kulankaasi uu dhaco ayaa jimcihii shalay wuxuu sheegay in aqalka cad uu aad u ilaalinayo wadahadalada wax ku ool inay noqdaan ay wax ka soo baxaan la filayo wadahadalka kuuriyada waqooyiya maraykanka
maamulka madaxweyne donald trump ayaa sharci dejiyaasha u sheegay inay gaadheen heshiis ay kusii shaqaynayso shirkadda shiinaha ee z t e taasoo suurtagal ka dhigaysa inay jidka u xaadho horumar laga gaadho wadahadalka ganacsi ee labada dhinac dhex mari doona bisha soo socota heshiiska ayaa waxaa ka mid ah in shirkadan ay meesha ka saari doonto maamulkeeda islamarkaana ay qaadan doonto howlwadeenna maraykan ah sidoo kalena ay bixin doonto ganaax qiyaas ahaana gaadhaya siday wararku sheegayaan hal bilyan oo dollar kaasoo ay horeba u bixiyeen kadib markii ay agab ka iibiyeen kuuriyada waqooyi ee iiraan taasi oo xadgudub ku ahayd cunaqabatayntii uu maraykanku ku soo rogay dalalkaasi waxaana taasi beddelkeeda waxda ganacsiga ee maraykanku ay ka qaadi doontaa xayiraada muddo toddoba sannadood oo ay kaga soo rogeen inay iibsato agabka ay shirkadaha maraykanku soo saaraan kuwaasoo shirkadana shiinaha ay tahay mid waxsoo saarkeeda ay ku samaysa agabkaasi waxaana xayiraadan lagu soo rogay shirkaddan bishan horaanteedii taasoo halis gelisay inay saaxadda ganacsiga ka baxdo
waa hagaag duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli v o a washington iyo barnaamijka dhallinyarada ayaad nagala socotaan haatana kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa nairobi noogu soo diyaariyey wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi ee dalka kenya barnaamijka waxaynu kusoo qaadan doonaa bilihii ugu dambeeyey waxaa aada usoo badanayay dhallinyarada soomaalida ee wax kusoo baratay dhanka iyo dhanka qurbaha ee dib ugu soo laabanaysa dalka kenya iyo sidoo kale dhallinyaro kale oo soomaaliyeed oo iyaguna wax ku bartay gudaha dalka kenya oo doonaya inay horumar kala duwan ka sameeyaan gudaha dalka soomaaliya waxaa igala qaybgelaya bismi illaahi raxmaan raxiim magaceygu waa garaad nunow cabdi waxaan ahay agaasimaha hay-adda action interactive international oo ah hay-ad samafal ah oo ka howlgasha cariga ingiriiska oo ummadda soomaaliyeed iyo ummadaha kale ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalka britain ka caawiso arrimaha sharciga arrimaha waxbarashada arrimaha guryaha iyo arrimaha difaacidda xuquuqaha ay leeyihiin haddana waxaan ku suganahay magaalada nairobi matalid marka waxaad ka mid tahay dhallinyarada fursadaha u helay inay dalka dibaddiisa wax kusoo bartaan haddana dib ugu soo laabtay kenya doonayaan inay dalka sii aadaan ujeeddada soo noqoshadaada haddaa in yar sharaxaad ka bixiso mahadsaned khadarow xaqiiqda waxaa weeye backgroundkayga ama taariikhdayda haddaan dib ugu laabto anigu waxaan ka mid ahaa dadkii soomaaliyeed ee horaantii sagaashan iyo koodii dowladdii dhex markay burburtay dhadhaab yimid dhadhaab wax ku bartay waxbarasho bilaash ah ku helay meeshaasi dugsi hoose dhexe iyo sare kadib dibodejin ka helay markuu hay-adaha un s t r ta iyo laamaha qaramaha midoobe qaramada midoobe kale ah ka howlgalay ingiriiska tegay wax ku bartay darajada koowaad darajada labaad buu ku dhameeyey ingiriiska go-aansaday in ay tahay xilligii isagu uu dadkii dib ugu celin lahaa xilligii uu dadkaasi waxun kusoo kordhin lahaa waxa ay haystaan xilligii uu ka mid ahaan lahaa dadka samafalayaasha ah ee dadka soomaaliyeed iyo dadka kale ee adduunkan kusoo kordhaya ee qaxootinimada iyo barakacu ku batay ayaan ahay isu xilqaamay in hay-adda aan sameeyo hay-addaasi waxaan doonayaa dalkii inay dib ugu soo laabato si buuxda oo ay soo celiso awood ma aragte kabi karta hay-adaha samafalka ka howlgala waqooyi bari koonfurta soomaaliya waqooyiga soomaaliya iyo geeska africa meelaha baahida ummadda soomaaliyed ay ka jirto waaya waan kugu soo noqon doonaa marka hore magacaga bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waa axmed cadaawe waxaan ahay maaragtay sarkaal ka shaqeeya hay-adda la yidhaahda bis jaret international ee dalka kenya laga leeyahay oo maaragtay sameyso shaqooyinka shaqooyin kala duwan kaas ahaan waxaan sameynaa badi dhalinyarada maaragtay waxaan kala dagaalanaa waxyaalaha ku biiritaanka ururada iyo waxyaalahaas oo kale dhinaca xag jirkaad ka shaqeysaa xag jirkaan ka shaqeynaa marka waxyaabaha aad focuska saartaan amaba aad diiradda sida gaarka u saartaan maxaa ka mid ah anaga bn horta targetkeena waxaa waaye dhalinyarada waaye kaas ahaan maaragtay dhalinyaro marka laisku dhahde dumar iyo maaragtay dhalinyarada wiilashii ay ku jiraan waxaana maaragtay diirad usanaa waxa la yidhaahdo projecti wuxuu ahaa hadoo kale aan sameyneynay counter violence extremism qaabka loo hortegi karo tacdiyada dadka loo geysto ee xagjirnimada dhalinyarada ku biiraan ururadaas waxaas kulli inaan ka mashquulno shaqo abuur u sameyno seminaara aan furno aan wareysano waxyaalaha sababo waxyaalaha dhibaatooyinka wax ku abuuro inay yacni dhinacaas ku biiraan arrimahaasaan ka shaqeynaa qaasahan ma nairobi ayaad ku egtihiin mise maya gobolada kenya iyo soomaliya waan ka shaqeynaa koonfurta soomaaliyana waan ka shaqeynaa kaasaan kenyan waxaan ka shaqeynaa gobolka waqooyiga bari marka dhallinyaro ahaan ma idinkaa is abaabulay mise waxaa jiro taageero kala duwan ood helaysaan maadaama aan dhalinyaro soomaaliyeed nahay noonan maaragtay noola brandgareymisa nolosha badeeyey magacaas bal waxaan haddana dadka wax ku bartay fahansan systemka iyo arrimahan dalka ka jiro waxyaalahan fahansan marka annagaa is abaabulnay fikir annaga naga imaado ahaa haddana aan la kaashanay dadka u ololeeyo kaasahaan hay-adaha caalamiga oo samafalka iyo maaragtay safaaradaha dalkan ku yaallo inay wax nagala qabtaan arrinkaas si aan dhallinyarada oon u gaarsiino wacyigelin u samayno aan ogaano aan soo samayno madaraasaad maxaa sababa arrimahan maxaa maaragtay ku sababa dhallinyarada inay galaan xagjirnimada iyo arrimahaas waayahay magacaaga bismi illah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah magacaygu waa cabdisalaan yarow axmed waxaan u shaqeeya hayad la yidhaahdo regional mix migration secretariat oo qayb ka ah ayado dhowr ah oo isu tegay oo ay ka mid tahay u n h c r i o m d r c and iyo intersos hay-addan la yidhaahdo regional mix migration secretariat waxaynu ka shaqeynaa inaan gurbinno ama aruurino macluumaadka quseeyo dadka tahriibayaasha ah ee ka tahriiba geeska africa oo ay kow ka tahay waddanka soomaaliya uu kow ka yahay etoobiya ay ku jirto eritrea ay ku jirto kenyadan aan joogna ay ku jirto macluumaadkan aan aruurino waa macluumaad rasmi ah oo quseeyo qofka tahriibaaga ah ee doonaya inuu waddankiisa ka tago waxa sababay inuu waddankiisa ka tahriibo iyo waxa kusoo jiidanaya waddamada uu tahriibayo caqabadaha uu la kulmo iyo macluumaad kale oo dheeraad ah hay-ad ahaan waxaan kaalmeynaa hay-adaha caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ah kuwa arrimaha qaxootiga ka shaqeeyo si dadkaas ay u siiyaan gargaar bini aadamnimo oo deg deg ah meel kasto iyo xilli kasto oo ay magarasa baahidaa jirto waaya marka ee, xogta aada aruuriseen cabdisalaam maadaama arrimaha tahriibka aad inta badan diiradda saartaan waxyaabaha ugu daran ee sababaya in dhallinyarada soomaalidu ay ka tahriibaan dalkooda maxaa ka mid a caqabado dhowr ayaa magaranaysaa jiro oo sababaya dhallinyarada inay ka tahliibaan waddanka soomaaliya cilmi baarinta aan sameynay markaan dib u eegno waxaa kow ka ah amniga xasilooni oo waddanka ka jirin xasilooni hadday jirin eh, waxyaabo badan oo nolosha ka mid ah ayaanan eh, la heli karin sida magaranaysaa shaqooyin sida waxbarasho magaranaysaa ee dhammaystiran ee xasilooni magaranaysaa nolol magaranaysaa ah marka waxaa kow ka ah xasilooni darada waddanka ka jirto dagaaladii sokeeye markaad ka soo tagto waddanka inta badan wuxuu marayay dagaalo magaranaysaa ee, ee, ee, ee, ee, urur diimeed ah taasoo sababtay dhallinyaro badan inay waddanka ka cararaan ee baahida kale oo dhallinyarada waddanka ka kaxaynayso waxaa weeyaan shaqo la-aan hadduu iskuul aaday iyo hadduu iskuul aadin ma haysto fursad shaqo oo noloshiisu ku bedeli karo waxay u arkaan waddanka inay ka tagaan wadamada xasiloonida ka jirto siyaasadda degan ay ka jirto horumarka uu ka jiro inay ta inay yihiin kuwo ay ka heli karaan nolol ka duwan nolosha waddankooda ka jirtay marka shaqo la-aan amni la-aan waxbarasho la-aan iyo xaalado kale oo dheeraad ah ayaa waxay sababayaan dhallinyarada soomaaliyeed inay ka hayaamaan waddankooda waayahay maadaama arrimahan hadda aad ku dhex jirto ood ka shaqaynayso dhallinyarada soomaalidu sidee ayay arrintan uga badbaadi karaan inta hadda dalka ku hartay maxaa ho- ka hortagoo la samayn karaa wallaahi dhibaatada jirta horta lama sahla mid sahla ma ahan macnaha lama sahalsan karo waa caqabad aada u weyn Eh, bil kasto waxaa hayaamo ilaa kun iyo dhowr boqol oo dhallinyaro ah oo dhammaan ka imaanaya gobollada soomaaliyeed qaarkood maraya waddankan kenya qaarkood maraya magaranaysaa xeebaha waddanka marayo eh, qaarkood carabaha marayo qaarkood west africa marayo Eh, horta ma yara khatarta aad bay u badan tahay haddii saan ay kusii socotana waxaa dhici karto in magaranaysaa saddex meelood laba meel dhallinyaradii waxgalka aheed waxtarka aheed waddankan mustaqbalkiisa wax badan ka bedeli laheyd inay waddanka ka hayaamaan Eh, midda keliya ee looga hortegi karo waxaa weeyaan in laga shaqeeyo waddankaas sidii amni loo heli lahaa amni haddii la helo wax badan ayaa nolosha iska bedelayo dowladda inay la imaato siyaasad magaranaysa uga hortegayso eh, eh, hayaanka ama tahriibka ay uga hortegayso dowladda inay dhammaystirto laamihii magaranaysa asaasiga ahaa sida waxbarashada sida shaqooyinka sida caafimaadka sidii dhallinyarada ay waddanka ugu nagaadaan si ay u arkaan fursad waddankooda inay uga helaan fursad waddanka way jirtaa laakiin caqabado badan ayaa daboolaya oo aanan sahlayn in fursadaha jiro laga faa'iidaysto waxaana kow ka ah ammaanka waaya waan kugu soo noqonaya garaad eh, maadaama aad ka mid tahay dhallinyarada dhowaan eh, dhanka qurbaha ka soo laabtay ee doonaya in dalkii iyo dadkii soomaaliyeed ay wax kusoo kordhiyaan waxyaabaha aad isleedihiin ka dhalinyaro ahaan diiradda aad saaraysaan maxaa ka mid ah Eh, bismillah qadarow mar kalaan aan xusayaa arrintani Een, dalku waxaan kusoo celiyay shakhsi ahaan eh, hay-ad samafal ah oo aan doonayo in dhallinta soomaaliyeed aqoonta baahida ay u qabaan eh, ama dugsi hoose ha ahaato ama dugsi dhexe ha ahaato ama heer jaamacadeed ha ahaato in laga kabo oo loo fududeeyo sida ay midka tuulada jooga iyo kan magac caasimadda jooga intuba u heli lahaayeen adeeg waxbarasho wanaagsan inta waxbarashada haysatana tayadeeda waxbarasho loo xoojin lahaa eh, fursado aanu abuurno xirfad nololeed ah oo sida umulisinimada macalinimada eh, kuwa dabdamiska barta kuwa barta eh, maarata sida alwaaxda iyo looga sameeyo sariiraha eh, korontada biyogelinta waxyaabahaas xirfad nololeedka qofku markuu barto markiiba ku shaqa tagayo inaynu fududayno eh, dalkeennu muduu dowlad la-aan ahaa dowladaheennuna dadku waa ka raagayeen inay heer gaaraan ay baahida dadka daboolaan ummadda soomaaliyeed eh, isku filnaansho isku tashi bay ku socotay tii baan rabnaa inaynu annaga ee, inagoo wadna waxa kani inaynu ummadda kusoo kordhino taasina ay noqoto wax ummaddu ay mar walbo ee, midba midka ka dambeeya uu meesha ee, la joogo dadku kasii qaado uu tayada maaragtay ummaddaasi kusoo kordhiyo marka taasaa ugu culus waxaa hadda aynu rabno inaanu hirgelin hay-ad ahaan waayahay sidaad ii sheegtay dhowaan waxaad booqatay dhadhaab oo hadda ka hor noloshaada muddo badan aad kusoo qaadatay dhallinyarada markaad fiirisay oo kale fursadaha ay haystaan iyo nolosha waa sidee iyo waddanka hadda aad ka soo laabatay Een, aad bay u kala fog yihiin xaqiiqdii eh, nolol ahaan aad bay u kala fog yihiin laakiin eh, dadkaasi waxaa ka maqan cid baahidooda rasmiga taqaano oo ama la nooleed ama mudatay duruufahaasi anigu waa- waayo aragnimadan uleeyahay howlaha samafalka way ka duwan tahay ninka ka yimid eh, new york ama ka yimid london ee maaragtay eh, reer galbeedka ah ama cid kale oo ajnabi ah oo aanan garanaynin baahida ummadaasi anu baahidan garanayaa anaa ku nool anaa ku waxbartay anaa dareemi karaa waxa ay tahay qaxootinimo iyo wax aanan istaahilin kunoolaashihiisa iyo adeegyo kala dhiman ee maaragtay ee kunoolashahooda ee dadku aad bay meeshaasi nolosha ula tacaalayaan sidaa ay tahay haddana qalbigoodu waa wanaagsan yahay oo rajo kama dhiman oo rajo ay qabaan laakiin rajadaasi waxay u baahan tahay cid u istaagta oo dadkaasi la goobta oo xaqiijisa inay rajadoodaasi ee, qabaan ee nololeed inay helaan ee, dadka u maqan ee ay ka dharsugayaan waa inta soo martay inta kale soomaaliyeed ee un wax kusoo kordhin karta ummaddaas soomaaliyeed taasaan marka rumaysnahay in ay tahay waxa ay u baahan yihiin keliyana ma ah dhadhaab waa meel walba oo ummadda soomaaliyeed ay ku dhibaataysan yihiin in la garab istaago oo cid walba wax ku kordhin karta ummadda soomaliya lagu kordhiyo waayahay waxaan siinayaa axmed oo ka shaqeeya arrimaha la dagaalanka xagjirnimada axmed eh, ismaamulka magaalada gaarisa oo kale sidee ayuu gacan idinkaga siiya arrintan la dagaalanka xagjirka dhinaca dhallinyarada Ee, waa maasanta qadaro een, ismaamulka gaarisa ee, iyo maaragtay mandera iyo wajia een, inta countyba hadda aan ka shaqaynin annaga waa inta county yani soomaali ay degto oo laisku yidhaahdo ee, northeastern province lasi- la yidhaahdo waaye Ee, county walbana wax u- maaragtay een, waxaan sameynay framework aan u kala shaqayn karno si loo helo ee, loo soo saaro yani daraasaad fiican waxyaalaha sababayo aan ogaano badi een, dhibaatooyinka dhallinyarada waxa ku sababa bal inuu yani xagjir noqdo ruuxan uu galo uu yani fikirkaas uu ku dheeraado Een, marka countigaas ee, county walba oo hadda saddexdaas ka mid ah aan kuu sheegay ee, waa waxaan maaragtay aan leenahay framework ee, oo yani aan dejisanay aan ka wada shaqayno si loo helo yani ee, habsami loo helo daraasaad fiican oo ka soo saari karto markaas lagu ee, howlgeli karo Een, waxyaalaha hadda badi aan ogaanay ee, badi markaas sii wareysato dadka qaarkooda kasoo oo, ee, fikirkaas ee, ku jiray ee, ha ku sababtee ee, shaqo la-aan ay sheeganayaan ee, dhibaatooyinku waa iska ballaaran tahay marka waxaan rabnaa een, dowladdeena hataa tan soomaaliya hadda aan leenahay badi Ee, waxaa jirtaa maaragtay ee, wasaaradaha laamaha amnigaan la shaqeynaha si yacni een, loo helo een, dha- iskaga boodina dee ay noqonin yani ee, ninkan muxuu ahaa ninkan muxuu ay noqonin loo helo daraasaad fiican lagu howlgeli karo marka lagu shaqeyn karo ee, arrinkaasna waan kala shaqeynaa dowladda soomaaliya qaas ahaan kaasaan kala shaqeynaa marka een, barnaamijkaas qaabkaasa loo sameynaya haddii la helo marka ee, een, framework oo dhammaystiran oo lagu howlgeli karo markaas ruux lagu shaqeyn karo la ogaan karo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha markaas ee, la dhihi karo oo markaas waa la ha u badnaatay shaqo abuur oo kale in loo sameeyo oo loogu saari karo shaqo abuur fikirka in la joojiyo dee wax walbana waxaa u wanaagsan ee, in la sameeyo ka hortag ee, intii la daaweyn lahaa marka ka hortagaan sameynaynaa ee, wax badan way noogu horgeleen inaan dhallinyarada mashquulino waa waxa ugu muhiimsan hadda aan sameynayno Een, dowladda oo kale wax kaloon kala shaqeyn waxaa yani institutionka een, las in la sameeyo had dalkan oo kale aan joogno center ay leedahay xarun idinoo weyn ay leedahay oo ma aragtay laga soo saaro ee, daraasad laga sameeyo macluumaad badan laga soo saaro ee, research badan lagu sameeyo si marka ee, loo helo waxyaalaha dhabka markaas loo urgalo marka waxaan kala shaqeynaa dowladda ee, dowladdeena soomaaliya oo kale aan diirad ku saarayno waxaa waay inaan la kala shaqeyno institutionka yani mahadkii ee, sidii dalka kenya center ay leedahay jirtaa marka taas oo kale aan rabnaa ee, waayahay eh, waxaan siinayaa cabdisalaan oo ka shaqeeya arrimaha tahriibka soomaaliya Eh, cabdisalaan sidee ayay marka la fiiriyo dhallinyarada soomaalida ee tahriibaysa warbixinadiina ugu dambeeyey xaddiga dhallinyarada ama tirada dhallinyarada soomaalida ee ka tahriibaysa dalka sidee ayuu ma hoos u dhacbaa jira mise sarokac iyo tirada sooma dhallinyarada soomaalida ee ka tahriibaysa dalka sidee ayay hadda tahay ma hoos u dhacbaa jira mise weli waa sidiisii wallaahi dhallinyarada har iyo habeen way socdaan waayo wax nidaam ah oo dowli ah oo dhallinyarada ka hor istaagayay inay tahriibaan ma jirto haddaad eegto waddamada horumaray waxay leeyihiin furdooyin leel waxay leeyihiin elboray leeyihiin waxay leeyihiin degday leeyihiin oo dadka ay ka dhoofaan qofku markuu dhoofinayo waa lu weydiiyaa meeshuu aadayo kow waa inuu haystaa magaranaysa waa inuu haystaa baasaboor laba waa inuu haystaa fiiso saddex waa inay caddahay waxa uu waddanka uga tegayo wuxuu u baxayo Eh, waddankan hadda kenya saas weeyaan laakiin waddanka annaga waddankeenna eh, meel kastoo xuduud ah wax ee, yaallo oo magaranaysaa dhallinyarada lagu hubsanaya meeshay u socdaan iyo waxay doonayaan ma jirto so qofka markuu rabo iska bixi karaa xilliguu rabo ka bixi karaa meeshuu rabo ka bixi karaa wax hor istaagana ma jirto annaga cilmi baarista aan sameyno ee, waxay waxay soo baxdaa every six month lix bilood oo kastaba waxaan soo saarnaa report Ee, sanadnana waan soo saarnaa Ee, riboodyadii ugu dambeeyey aan soo saaraynay waxay caddaynayaan dhallinyaro tiro badan inay magaranaysa waddanka ka hayaamayaan Ee, sababaha ay u baxayaanna ay tahay inay helaan nolol ka duwan nolosha hadda ay ay waddanka ku haystaan waxaan siinayaa garaad gebagabadii barnaamijka madasha ayaanu isla soo gaarnay maxaa kusoo gebagabanaysaa ka dhalinyaro ahaan qorshaha iyo waxyaabaha aad doonaysaan inaad kusoo kordhisaan bulshada maxaa ka mid ah mahadsaned khadar anuu hal baaq baan xoojinayaa oo ah dhallinyarada soomaaliyeed waa awoodda laga dhursugayo dalkan inay samato bixiso ma jirto dal hagaagay oo dhallinyartiisu iska hurdo sariirooyinka ay iska hurdaan Eh, galbeedan loo socdana dadka dhisay waa dad da-dooda afartan iyo wixii ka yar eh, ilaa iyo siddeed iyo toban jir afartan jir baa dhisay odayaalna ma dhisin eh, caruurna ma dhisin dalkani wuxuu u baahan yahay awooddiisu inay miiska hore timaado oo iyadu eh, dhaqaale iyo awood iyo amni iyo waxbarasho iyo tayayn intuba iyada ila imaato taasaan xoojinayaa inta galbeed aan ku arkan waan u sheegaa dhalintu inta wax barto waxaan idhahaa dalkii baa u baahan ha lagu celiyo inta halkan joogtana waxaan ku boorinayaa iyagu inta yaree yaqaanaan dalka ku celiyaan taasay ku timaadaa dalka aynu rabno inaynu helno dowladnimadeenanu ku xog jismaysaa Eh, annaguna sharaf iyo cizi karaama adduunyada annaguna keliya aan ahayn dad un tuugsado oo deeq un maaragte eh, adduunyadaas nala soo gaaradan haya aanan noqon oo noqon dad dalkoodaas qaniga ah intay hoos u fiiriyaan la soo baxa khayraadkiisa asaagood la sinaada dowladnimadana iyaga garab u noqdoo raadiya dhallinyaradu waxaan oga digayaa inaysan ku milmin xoogaga ku hardamaya siyaasadda dalka iyagu dalkay leeyihiin waana u harayaan laakiin ninka maanta odayga ah ee la raaco waxay sahlaysaa in mustaqbalkaaga uu ku burburo waay axmed ay waa maasanta qadarow dardaarankeyga iyo gobnaanadkeyga waa labo saddex arin waxaa waan rabaa maaragtay fariin aan diraya jirtaa mid waxaan ku diraa dowladda ah Eh, dowladda waxaan leeyahay eh, hala dhiso macadkii yani institutionadii dowladnimada hala dhiso dowladnimada ma ahan yani eh, shaksi ma ahan dowladnimada waxaa waaye macadyadii iyo in la dhiso oo dadkii ay ku shaqayn lahayn shaqo abuur waxyaalahaas o dhan hala sameeyo Eh, dardaarankayga xigana waxaa waaye dhallinyaradan ku wada- ku wajahaa dhallinyarooy dalka idinka iska leh Eh, dalkana dhallinyaraa dhisataa dalka laguu sheegaayo tunisia tusaale ah dalka waxaa dhisaa dhallinyaro dhallinyarada waxaan leeyahay meel walba aad joogtiin dadnimada iyo dal- dalka hala dhiso Eh, tan kaloo xigta waxaa waaye aan leeyahay waxaa waaye dhaqan celin ha loo sameeyo dhallinyarada yani arrimahan tacdiil loo geysto yani iskaga boodin ha loo sameeyo dhaqan celin badan ha loo sameeyo daraasaad badan ha lagu sameeyo institutionada muhiimsan laakiin dowladnimada hala dhiso ma ahan shaksi dowladnimada hala dhiso aad aa umahadsan tahay guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhallinyarada oo uu magaalada nairobi toddobaadka noogu soo diyaariyey khadar maxamuud xareed haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo hayaa saaxiibkay nuur bukhaari oo gar- barbarkayga bidix fadhiya
mahadsanid shirwac galabta xilliga aan idhaahdee caawa xilliga geeska afrika ayaa waxaa lasoo gabagabayn doonaa ciyaarta fainalka koobka kooxaha horyaalada yurub waxaana isku haleeli doona kooxaha real madrid iyo liverpool real labayo toban jeer ayay ku guulaysatay tartankan waana kooxda ugu hanashada badan koobka qarab- qa- koobka yurub ee champions league liverpool ayaa waxaa ugu dambeysay tartankan oo ay ku guulaysato sanadka labada kun iyo shantii waxaana hadda ay dooneysaa in ay real madrid ka badiso kooxda liverpool waxaa u safan doona dhammaan ciyaaryahanadeeda ugu caansan tababaraha kooxdaasi club ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada kiev ee caasimada ukraine oo uu fina- finalka ka dhici doono waxa uu ku sheegay inay u dhan yihiin dhammaan xidigihiisa waxaa ka mid ah ciyaartooyda kaydka fadhiisan doona ciyaaryahanka lagu magacaaba imre jan oo dhaawac isagu ku maqnaa tan iyo bishii maaj ee sanadkan waxaa la filayaa inuu in uusan safan doonin balse uu kursiga kaydka soo fadhiisan doono xidigaha uu watana waxaa ka mid ah maxamed salaax oo ah laacib u dhashay dalkaasi masar dhinaca real madrid tababare zaynadiin zidan ayaa ka fikiraya inuu safi doono greth bayle iyo in kale se yeeshee waxaa haddii uu ciyaaro qaab ciyaareedka afar afar labo waxaa laga yaabaa inuu kaydka fadhiisto ciyaaryahan bayle oo uu booskiisa ciyaaro ciyaaryahanka u dhashay dalkaasi spain ee isco kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa tababaraheeda zidan waxa uu sheegay in uu rajo weyn ka qabo inuu koobkan mar kale geeyo magaalada madrid waxaana haddii uu ku guulaystay ay noqonaysaa markiisii saddexaad oo isku xigta isagoo oo ku guulaystay labada sano ee lasoo dhaafay dhinaca suuqa kale iibsiga ciyaartooyda ayaa la filayaa in uu furmo bisha soo socota waxaana kooxaha ay hadda sii carboonanayaan ciyaartooyda ay doonayaan chelsea ayaa waxa ay qorsheynaysaa in weeraryahankeeda alvaro morata ay ku wareejiso inter milan si ay uga hesho weeraryahanka dalkaasi argentina ee u ciyaara inter mauro icardi icardi iyo afartan milyan oo euro ayay miiska saari doontaa laakiin ciyaaryahan morata kaliya ma ahan kooxaha kooxda inter kooxaha doonaya ee waxaa sidoo kale rabta yuventus oo uu horey ugu soo ciyaaray iyo kooxda milan oo suuqa ugu jirta helista weeraryahan cusub arsenalna waxa ay rajo ka qabtaa in ay keento ciyaaryahanka qadka difaaca ka ciyaara ee u dhashay dalkaasi switzerland stephen liktiner ciyaaryahankan ayaa waxa uu ka tagay laba isbuuc ka hor kooxda yuventus muddo toddoba sano ah oo uu la joogay afar iyo soddon sano jirkan ayaa waxaa hadda uu yahay ciyaaryahan aanan kooxna la joogin waxa uu u saftay kooxda uve laba boqol iyo konton kulan isagoo u dhaliyay afar iyo toban gool labada kun iyo kow iyo tobankii ayuu kaga wareegay kooxda lazio ee dalkaasi talyaaniga manchester cityna waxa ay ka dalbatay kooxda real madrid ciyaaryahanka kubadsameeyaha ah ee u dhashay dalkaasi spain isco waxaana wararku ay sheegayaan inay ku dooneyso toddobaatan milyan oo euro laacabkan lix labaatan sano jirka ah ayaase doonaya inuu kusii nagaado kooxda real madrid ugu dambeyntiina kooxda tottenham ayaa waxa ay dooneysaa inay lasoo wareegto ciyaaryahanka garabka midig uga ciyaara qadka dhexe kooxda kubadda cagta manchester united ciyaaryahan antony marshall marshall ayaa waxa uusan ku qanacsanayn garoonka oltravord waxaase la leeyahay tababaraha kooxdaasi manchester united jose marino ayaa doonaya inuu ciyaaryahankan uusan fasixin xubinta ciyaarahana dhegeystayaal waa naga inta
waa hagaag dhegeystayaal nuur bukhaari aad buu umahadsanya xubintii ciyaaraha inala socodsiinaya gabagabada idaacaddeenu ku dhownay haatan aynu jalleecno dhinacii qasiidooyinka nebi ammaanka ama bisha barakaysan rabadaan waxaydu ku soo maqan codka fanaanka maxamed axmed qoomaal
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة قولي سلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك محمد الأمين إنك عبد الله أبوك مكادو محمد الأمين إنك عبد الله أبوك مكادو Erka ku abshiraystow masaakiin uruugshow agoon korii codkaasi baxsan ee qasiidadaasi nabi ammaanka ee maxamed axmed oqoomaal ayaa idaacaddeenni kusoo gabagabaynaynaa duhurnimo waa anigoo saare cabdi axmed ah iyo sidoo kaleeto cabdixakiim maxamuud shirwac oo barnaamijka ila waday iyo nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha nugu weliya dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo
kii hooya aamina aamin qeer la dihatee sacdiya iibaheedii irmaanimaa ku nuugo kii hooya aamina aamin qeer la dihatee sacdiya iibaheedii irmaanimaa ku nuugo inta ahlu dheerkiyo ambiyada dhammaantood kii ugu horeeyo kii ugu dambeeyo inta ahlu dheerkiyo ambiyada dhammaantood kii ugu horeeyo kii ugu dambeeyo barakada rasuulkiyo